xisbiga mucaaradka somalilan ee cuced ayaa sheegay in ay samayn doonaan banaanbax nabadgelye ah kaasoo ka dhici doona gobolada kala duwan ee somalilan laakiin lama sheegin wakhtiga uu dhacayo dibadbaxu dhinaca kalena mas-uuliyiinta gobolka maroodi jeex ayaa iyaguna ka hor yimid mudaaharaadkaasi oo ay sheegeen in aanan ogolaansho sharciga loo haysan warbixin umuurtaasi la xiriirta waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheenna khadar maxamed cakulle gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ucid injineer faysal cali waraabe ayaa magaalada hargeysa shir jaraa'ida uu ku qabtay waxa uu ku caddeeyey in xisbiyadda mucaaridkaahi ay isu soo bax salmiya samayn doonaan kaasi oo ka dhici doono sida uu sheegay gobollada somalilan oo dhan guddoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe ma uu sheegin wakhti cad ama taariikh bannaanbuxuu dhacayo
ilah waxaan ka baryaya subxana wa tacala ilahay nabadda inoo adkayo waale waxa weeye waxaan hadda maanta halkaa usoo fadhiista waxa weeye siday ballantoon ahayd waatan ku heshinayna kolba halka arrintuu maraysa dalkeena xaaladiisa aanu hadda idila wadaagno mudaaharaadka waa la dhigay xaq baanu leena mudaaharaadka waa mudaharaadka salmigii sharcigaa noo sheegaya waa kan aniga dhigi jirnay kulmiya waa kii aan dhigi jirnay saraakiisha ilaa halkay soo taagtay leh sharci maaha bal sharcigaa noo diida noo sheega bainaka hel sharciga adna ku ogolaa annagaa noo diidaya noo sheeg annagu waa tanu shirnay saddexiyo tobankii bisha ay joogeen labadaa guddoomiye afar iyo toban warqadood baanu akrinay oo sharci ah oo afar ka soo shaqeeyan looya oo caddaynaya inaan lagu gelin doorasho qaraar maxkamadeed ay u baahan tahay in sharci la sameeyo geesta kale guddoomiye ku-xigeenka gobolka maroodijeex khadar baaruud oo maanta kula hadlayay warbaahinta magaalada hargeysa qaarkood ayaa sheegay in wax mudaharaadihii aanu ka dhacahayn oo sharci darra ay sida uu sheegay gobolka maroodijeex mudaharaadaan aan la soo marin wasaaradda arrimaha gudaha oon ogolaansho loo soo qaadan lama qaban karayo dadkeenna mudaharaad dad uma yaqaanaan dhibaato badan baa runtii ka dhacda marka marka mudaharaad la samaynayo goob loogu talagalabaha ayaa la sameeya loo xadidaa mudaharaad cashwaa'iyoo iska furan ma jiro hadday soo dalbadaan oo ogolaansho la siiyo goob cayiman beerta xorriyadda la siin karaa goob kale oo loogu talagala baa la siin karaa runtii arrintaas markaa arrin la ogol yahay ma aha waxa weeye xayndaabka sharciga ayuunbaa runtii lagu soo noqonaya lagu wada sugnaanaya hadii lahay dowlad ama dowlad dowladnimada waxaa dowladdu waxaa ina quraajeen leeda tallaabo kasta oo dhacda sirdoonka xuuraanka cid walba runtii aad baan xoogaa lagu nahay arrimaha socdo o dhan arrimo badan runtii exaggeration badan lagu samaynayo buumbulin lagu samaynayaa waa jiraan waxaan idiin sheegayaa inaan wax mudaharaada oo hargeysa ka dhacaya aanu jirin wax mudaharaada oo gobolka maroodijeex ka dhacayaana aanu jirin geesta kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga somalilan siciid sulub maxamed ayaa waxa uu carrabka ku dhuftay in mas-uuliyiinta xukuumaddu ay mar walba wadahadal ay ka go'an tahay inay arrimaha doorashooyinka ku dhammeeyaan isagoo ka digay bannaanbax iyo in dhallinyarada iyo boolisku ay isku dhici karaan insha allah xukuumad ahaan waxaanu diyaar nahay wax kasta oo suuragal ah oo lagaga baxayo mucaaradkana waxaanu ugu baaqaynaa inay nala gartaan inta dhallinyarada iyo dumarka midna inaan la guubaabin intayada xukunka haysa iyo inta xukunka haysa mucaaridka dee waar garoon isku kala soo saara haddii musaaraca la ciyaarayo oo dadka kale ay rabshada ka dayno annaguna waa soo baxaynaa laakiin bilayska iyo dhallinyarada iyo wax ayaanna istusin annagu taasaanu ka digaynaa weli xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka ah ayaa ku kala aragti duwan doorashooyinka madaxtooyada iyo kuwa ururada siyaasadda ee somalilan iyadoo mowqifyada la kala joogaana weli uu yahay mid kala durugsan khadar maxamed cakulle v o e hargeysa